Dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa shalay ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Baay. Wararka ka imaanaya degmada Bardaale ayaa sheegaya in mar kale gudaha degmadaasi ay shalay ku dagaalameen ciidamo daacad u ah Cabdicasiis Laftagareen iyo kuwo kale oo kasoo horjeeda. Dagaalkan oo la isku adeegsaday hubka noociisa kala duwan ayaa lagu soo waramayaa in dhinacyada dirartu ay dhex martay ay iska dileen saraakiil iyo askar muhiim u ah sida lagu faafiyay baraha bulshada. dagaalkii shalay dhex maray maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa saraakiisha lagu dilay waxaa ka mid ahaa sargaan la oran jiray xuseen b k m kaas oo la sheegay inuu haystay ciidanka deegaanka ee la dagaalamay kuwa daacadda u ahaa cabdicasiis laftagareen labadan dhinac ayaa horey ugu dagaalamay gudaha degmada bardaale ee gobolka baay halkaas oo ay isiga dileen askar iyo saraakiil labada dhinac shalay ayay ahayd markii dagaallo culus ay dhex mareen kuwo daacad u ah cabdicasiis laftagareen iyo kuwo kale oo kasoo jeeda deegaanka yaaqbirweyne waxayna ku dagaalameen wadada xiriirisa degmooyinka walaweyn iyo buurhakaba oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed